haatanna waa barnaamijkii aad wada sugayseen ee hambalyaha iyo heesaha cabdixasiis xuseen cusmaan iyo cashe ibraahim aadan cashuud ayaa noo haya
barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale iyo cod cusub ma cod cusub baa mise waa cod soo noqday cabdicasiis ashay labadaba wuu noqon kartaa waa cabdilcasiis oo ku fadhiya kursigii daanduray saaxiibkii kan daanduray fasax buu ku maqan yahay markaa toddobaadkan caasho aniga kuwa helinaya barnaamijka kolley caasha waxaan filayaa dhegeystayaal fara badan oo barnaamijkan ku xidhan adiga iyo daandura inay idinku xidhan yihiin oo dee imailada iyo salaamaha lasoo dirayo ay labadiinuun idiin gaar yihiin maadaama barnaamijka daadihiisaan si fiican u soo saartaan maanta mar haddaamad kursigii ku fadhido wax alla wixii daanduray ku socda dhexda anigaa dhexda u gelaya wixii anfac iyo wixii faa'iidaan anaa qaadanaya wixii hadhaana isaga daanduray baan u reebaya wixii ducana kolley halkan baan ka soo jeedin doonaa waa tahay cashay warqado dhowrana waan haynaa heeso fiicanna waad noo soo xushay bal warqadda ugu horreysa dhinacaaga heesaha cabdicasiisow dhegeystayaasha intaas barnaamijka way dhegeystaan marka markay dhegeystaan bay garan doonaan heesahan inay xulkii caasho yihiin iyo in maanta lagu cusub yahay waa tahay dhambaalka ugu horreeyaan soo qabto yaan hadalka dhegeystayaasha ku daalin waxau naga soo gaaray dhambaalkan ayeeyo caasho kaatun awoowe cawil kaatun hooyo kinsi bare ciise abe cabdulaahi caydiid maxamed cabdulaahi caydiid iyo xaaskiisa xafse cabdiraxmaan cali cabdulaahi caydiid iyo xaaskiisa saamiye cabdulle sucaad cabdulaahi caydiid iyo saygeedah maxamed caalin shukri cabdulaahi caydiid iyo saygeedah cabdirasaaq cali bashiir dhammaan dadkani oo kala jooga maraykanka kanada sacuudi arabiya iyo meelo kale waxay tahaniyad aad u qiimo badan u dirayaan maryan cabdulaahi caydiid iyo aadam maxamed oo arooskoodu ka dhacay dalkan maraykanka gaar ahaan magaalada atlanta ee gobolka georgiya bisha nofembar markay ahayd soddon sanadkan laba kun sagaal iyo tobanka waxaa kaloo arooska iyo aroosadda u tahniideynaya macalin khaliif cabdisamad iyo dhammaan ilma maxamuud geedoqore waxay leeyihiin arooskiinu hawaaro oo ha noqdo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanan oo loogu duceeyey annaguna waxaan raacinaynaa aamiin waa hagaag aroos weliba xilli qaboobaha waxaan u malaynayaa aasha inaad fahmi kartid aroosyada malaha dadka qurbaha jooga waxay xiiseeyaan xilliga xagaagee kulayluhu jiray oo markaasi dad badan ay aroosyada dabcan yimaadaan laakiin aroos dhinac xilli qaboobo dhacayna waa isaguna barakadiisu leeyahay waanu hambalyeynaynaa waxaanu leenahay wiil iyo caano gabadhii caano sidaad caashay sheegtay anna waxaan hayaa warqad warqadda dhinacayga ugu horreysa waa warqad hambalyo ah oo loogu talagalay wiil dhashay maasha allah marka dadka halkan waxaa hambalyadaasi diraya hooyo xabiibo xasan iyo hooyo raxma macalin xasan iyo hooyo leyle macalin xasan iyo jamiile cabdilaahi cali iyo jawaahir cabdilaahi cali iyo gabadheeda layidhi maa'iza siciid iqre cabdilaahi cali iyo hinde cabdilaahi cali iyo amal waxay dhici karta inay amaal tahay marka ingilish loo qorana amal bay noqon marka waa amal cabdiraxmaan xasan iyo nasteexo cabdiraxmaan xasan iyo naciimo ibraahim muxyadiin iyo raaxo ibraahim iyo abti cabdilaahi macalin xasan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa abti ibraahim macalin xasan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa sakariya cabdulaahi iyo cabdiraxmaan cabdulaahi iyo cabdishakiir cabdulaahi iyo cabdilcasiis cabdulaahi mascuud cabdulaahi iyo mahad ibraahim iyo dhammaan reer macalin xasan waxay hambaliyo dhalasho oo farxad la u dirayaan fahad maxamuud iyo marwadiisa yidhaahdeen bishaara cabdilaahi oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho toddobiyo tobankii bishii nofembar eenu soo dhaafnay wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdulaahi fahad maxamuud waxay leeyihiin mahadsanadiin v o a ducaduna waa xaggiina caashahaye waxaan leenahay fahad soo weynow oo noqo kii dal dad iyo diinba anfaca soo kora ee kaalin qaada cabdicasiisow waxaa tiri heeso qurux badan banna waad soo xushay hase ahaatee bal heesta ugu horreysa dhinacagana soo riixo dhegeystayaashuna hana maqleen waa hagaag ma kula tahay haddii heesta la maqlo in uun la tuhmayo malaha cabdicasiis baa heestan dhinacuun ka soo xulay aad iyo aad waa hagaag sababtoo ah dhegeystayaasha mar hore dooqayga iyo kan daanduray aad bay u barteen waa hagaag aniguna waxaan soo qabanaya mid ka mid a fanaaniinta soomaalida oo kuwooda loogu jecel yahay safka horena ku jiray fankana qeyb weyn ka soo qaadatay waa fanaanada faaduma cabdulaahi kaahin maandeeq magaalada hargeysa ay ugu dambeysay waanu salaamaynaa mid ka mid a heesahay ku luuqayso ayaan soo xulay caasho marka heesaha ay ku luuqayso fanaanada faadimo cabdulaahi kaahin maandeeq way fara badan yihiin dhammaantood waa heese aad u qurux badan laakiin middan aad soo qabatay way hortaalla waa ujeedaa haddaan gudin ilaahay aanu kugu gargaarayn waxba kuma goyso gacmaha kuda hees weli baad weli waxaa iga dhex guuxaya waraysigii quruxda badnaa ee da- ee maandeeq ka qaaday adigoo waraysanaya heesihiina doonaya inaad soo xusuusisid hees walboo iyadu lahayd malaha waxay de heesaha ku badnaa inay tiraahdo talow ma xasuusto markaasaad in yar adigu yar shidaa codkaaga macaanoo dabeetay xasuusata heesaheeda ciiddaas ka badan marka ilaa fanaanka qabaca laga siiyo
inaad aad xasuusisid baan u xusuustaa waraysigaasi waraysi qurux badan buu ahaa runtii waa isagoo row ah oo nacam aan edit garayn oo rasmigii ahna dabcan caashay waaban dhegeystaay oo aad baan uga helay marka waraysigaasi iyo heesihii iyo sidaad ugu qaadaysay codkeedii macaanaa weliba heestan iminka gudinaan soo wadno waxaa waxaad dareemaysaa in codkeedu ahaa mid aad u dahabiya oo weliba wakhtigii ay yarayda marka bal marka hore dhegeystayaashu hanala dhegeysta haddaan haddaan sii ogaan lahaa in ah, xulka toddobaadkan uu ku jiro een, heestan inay ku jirto haddaan ogaan lahaa codkaasaad sheegaysaan oo intaan dib ugu dhaco meesha uu ku jiraan soo saari lahaa laakiin kanaa ka badan dhegeystayaashaan dhegeysanay
haddaan kudeen ilaahay aanu kugu gargaarayn waxba kuma koyso gacmaha ku taale haddaan kudeen ilaahay aanu kugu gargaarayn waxba kuma koyso gacmaha ku taale garan weyday taladii gacaliyo nasteexo garan weyday taladii gacaliyo nasteexo adigay iskoo garan weyday taladii gacaliyo nasteexo garan weyday taladii gacaliyo nasteexo adigay iskoo garka iyo halbawla xadhigga isu geeje markaan gacanta ku galay sididna xabiib qoyse garka iyo halbawla xadhigga isu geeje markaan gacanta ku galay sididna xabiib qoyse adan guuldaranta dhaxalkaaga gaadho adan guuldaranta dhaxalkaaga gaadho naxariisti mooye adan guuldaranta dhaxalkaaga gaadho adan guuldaranta dhaxalkaaga gaadho naxariisti mooye Thank you. adiga kuyaysto raaxow kamaaye udubkayga xadba sida keed fadhiiste adiga kuyaysto raaxow kamaaye udubkayga xadba sida keed fadhiiste kabalkii dam weeyaan hadaad garashadiiso kabalkii dam weeyaan hadaad garashadiisod gudubkayga dhaas kabalkii dam weeyaan hadaad garashadiiso kabalkii dam weeyaan hadaad garashadiisod gudubka iga dhaas karanug sideedan axqabadanada sexda karanug sideedan axqabadanada sexda gacantooyo
waa hagaag faadimo cabdilaahi kaahin maandeeq fanaanada soomaaliyeed iyo heestii gudin codkeedii macaana intaasaan caashay uga gudbayna waxaan filaya dhegaystayaal fara badan oo khadkii hore khadka dhexe iyo khadka dambaba in fanaaniinta soomaaliyeed kuwooda loogu jecelyay maadaama ay maandeeq ka mid tahay inaan heesaheeda laga dhargin uu qof walba markaasi meeshiisa isagoo fadhiya waa looma kala haraan waa la wada dhegaystay oo loo loo wada dhegaystay oo madaxa lala ruxay waa tahay waa tahay mar kalean dib u jallaacaynaa dhambaalada dhegaystayaasha ay soo direen dhambaalkan waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum baxda v o a dhammaan shaqaalaheeda waa salaamantihiin baa la yidhi waxaa xambalyo iyo bogaadin farxad la deraya baa la yidhi dadka kale ah sheekh maxamed yare iyo xaaskiisa sheekh ibraahim nuur xeefow iyo xaaskiisa sheekh cali suufi xuseen guure sheekh cabdirasaaq macalin salaad iyo macalin cabdi dubbad fiile iyo sheekh buraale maxamed iyo xaaskiisa sheekh cabdi fataax iyo xaaskiisa axmed maxamed dubbad waxaa loo yaqaanaa baa la yidhi koofi iyo cumar xuseen ibraahim iyo dhammaan dadkan baa la yidhi iyo kuwo kaloo badan oo kala jooga dunida daafaheeda oo dhan waxay tahaniyad aroos u dirayaan sheekh yuusuf cabdiraxmaan sheekh cabdi iyo marwadiisa magaceeda waa laga soo tegay waa tahay oo arooskoodu ka dhacay gobolka gado degmada garbaharey baa la yidhi waxaana leenaha bay yidhaahdeen reerkii lagu nasto ee lagu nagaado ubad kheyr qabana kala hela rabbaha idinka dhigo waxaan xusuusinayaa dhegeystayaal warqadan soo qoray way dadaaleen inay tahniidayaan bay aad u rabeen laakiin magacii gabadhay ka gaari waayeen marka marka xigta gabadha laga soo tegi waxaana dhici karta cashoy in ay ku soo dareen malaha markii emailka soo dirayeen ay magacu xagga hoose uu ka galay dabeetana markii lasoo daabacayo brinter garanaysay in malaha saddex warqadood ay noqotay xagga dambe ku jirto taasna way dhici kartaa hadday ka soo tageenna waa iyaduna mid kaleo meesha ku jirta laakiin caruuskii haddii la sheegay magaca caruusaduna way sogtay soomaa dadkii soo dirayna way og yihiin aad iyo aad aad iyo aad waa hagaag waan u hambalyeynaynaa meeshaad joogtaanba waxaanu idin leenahay guri guri aad ku nagaadaan eebaha idinka dhigo gurigaasi iyo gurigaasi aad yagleesheen aniguna dhinacayga waxaan hayaa warqad hambalyo aroosa waxay ka timid aabe cadde barakow iyo alfanaan saalax qaasim naaji iyo doctor xasan maxamed xaaji duusos baa layidhi iyo macow xuseen xasan iyo cumar raage boqore iyo hooyo ubax geese iyo abaayo niciima cabdilaahi iyo nadiifo xuseen iyo doctor xuseen maxamed cabdulle iyo ciise maxamed yaqow iyo canab xasan maxamed iyo hooyo maamaji maamaji yuusuf sidaasaa loo soo qoray iyo ugu dambayn macalin barokow waxay hambalyoy bogaadin hawada u marinayaan kuwa iscalmaday yidhaahdeen waa cabdilxakiim cadde barokow iyo caaisha cadaani oo arooskoodu ka dhacay dalka holland ama netherland dadkaasi faraha badan waxay kala joogaan dalalka dalka sweden magaalada katrin home iyo weliba dalka ingiriiska yidhaahdeen waxayna leeyihiin isku waar arooskaasi waa cabdixakiin cadde iyo caaisha cadaani oo ubad khayr qabe eebaha idinkala siiyo annaguna waxaanu leenahay aamiin anigana aamiin ayaan raacinayaa heesta labaad ee barnaamijkana talow tan makaa qaataa caashay ku dhufo taas bal inoo soo qabo heestaad noogu tala gashay waxaa ku luuqaynaysa fanaanada laki xaaji wacays waa mid ka mid a heesaha ay koley waayadan dambe soo qaaday ee weliba si gaar dhegaystayaasha u jecel yihiin waxaa la yidhahdaa jinow bal aan dhegaysanno codka macaan ee laki
أنا جيل مديدة وجاهي شربت إياه سيني مريض sidoo kaynuushubka tinaadey adduunku waa tiitankaya ana jeel madida jahey sharabtaya shayle mare edogaynuushoka tinaadey adduunku waa tiitankaya
xaaji wacays jinow jinow jinow waa hees heesta magaceeda miyaad fanaanada miyaad miyaa marna ma la weydiiyey magac ahaan ama abwaankiis soo sameeyey jinow waxaa laga waday jinow kolley anigu ma weydiin laakiin jinow waa kelmad jirta jisayabalailaya gacaliye udhigantaa waa afka mayga haw jinow okay bes aduu adaa garanay intaasaa fasiraad noogu noogu filan caashay haddii de malaha aabbahayna uu dhegaysanayo wuxuu odhan lahaa afka mayga adigu mataqaanid anaa kuu garanaya isagaa malaha ii fasiri lahaa caashi markaa isagaaba kuu dhegaysta hadda isagaaba ii dhegaystay jinown isagaa ii fasiray waa hagaag codkaasi macaan ee laki xaaji wacaysi iyo heesta jinow caasho intaas uga gudubno warqadihii bal ana markan taan gacanta ku haya haddii aan soo qabto warqadan waxay ka timid aabe xaaji cabdi cali cilmi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo aaba khaliif cali cilmi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo faseex cabdi cilmi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa yuusuf cabdi cilmi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo mustafa cabdi cilmi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo dhammaan reer cali cilmi oo kala jooga dhagax buur dubay jigjiga siyaaral iyo meelo kala duwan oo caalamka waxay hambalyo iyo duco aan la soo koobi karin hawada u marinayaan xuseen axmed daahir iyo ayaan khaliif cali oo meherkoodu ka dhacay magaalada dhagax buur waxay leeyihiin waxaanu leenahay yidhaahdeen inay noqdaan kuwa isku waara iskuna liibaan annaguna waxaan ugu daraynaa aamiin anigana amiin kalaan ku daraya dhambaal gaaban ayaan soo qabanaya intaadan heesta saddexaad ee barnaamijkaadan dhegeystayaasha gaarsiinin assalaamu calaykum baxda v o e baa la yidhi gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo salaamaha magacayga waxaa la yidhi waa aadan cabdi ciin oo jooga magaalada muqdisho waxaan halkan hambalyo dhalasho oo farxad looga darayaa buu yidhi saaxiibka ibraahim cabdulaahi xaaji oo loo yaqaano jerry group iyo dumaashide buu yidhi shamso oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaana xaafadda garas baa leeya taariikhdu markay ahayd sideed iyo labaatankii bishii novembar ee sanadkan laba kun sagaal iyo tobanka wiilkaas waxaa loo bixiyey baa layidhi cabdul qaalib ibraahim cabdulaahi xaaji ducada waa xaggiina baa layidhi waa tahay cabdulqaalib ibraahim cabdulaahi xaaji oo ku dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda garas baa leeya cabdicasiis bal u ducee toddobaadkan ilaahayna hawa aqbale waa tahay cashay cabdulqaadir waxaan leeyahay ha noqdo kii soo barbaara oo oo noqda aabbi iyo hooyo mid anfaca sidoo kale mid dalkiisa iyo diintiisa anfaca ayaanu ayaan ugu duceeyey oo wuxuuna noqon doonaa insha allah ee baydankiis mid markaasi nolosha ku liibaana dhambaalkanna waa tahaniyad aroos waxa dadka dirayana ugu horeysa ayeeyo maryan cali xaaji waxaa kaloo dhambaalka kula jira hooyo khadrah maxamed muuse azhaar buubiye khaalid maxamed zuleekha maxamed iyo zakariya maxamed iyo sagal maxamed sahre maxamed iyo ayuub maxamed iyo dhammaan reer buubiye iyo reer huruuse xaaji aadam dhammaan dadkaas oo kala jooga soomaaliya iyo waqooyiga ameerika iyo yurub waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan aadam maxamed iyo maryan cabdulaahi caydiid oo arooskoodu ka dhacay dalkan maraykanka gaar ahaan magaalada atlanta ee gobolka georgia bisha novembar markay ahayd soddon sanadkan laba kun sagaal iyo tobanka waxaay leeyihiin arooska dhex maray aadam maxamed iyo maryan cabdulaahi caydiid waxaana u rajaynaynaa in eebbe uu ka dhigo midkii waara ee lagu kala helo ubad khayr qaba wiil iyo caano gabar iyo caanona waa loogu duceeyey aamiin waa tahay cashay waa sidaasi aad sheegtay galabta maadaama aan saaxiibka ibraahimna wakiilka ahay heesahan aad tiri malaha waxaa la ogaan doonaa in heesaha cabdilcasiis ku lug leeyahay oo dhinacayga malaha laga dhadhansan doonaa waxaan soo qabanayaa mid ka mid a fanaaniinta soomaaliyeed allaha u naxariisto waana uu geeriyooday codkiisa macaan waa fanaankii cumar dhulle iyo heestii hadmaynu isweheshan doonaa waa heesa aad u macaan dhegeystayaashan waxaan filayaa kolleyba waxaa laga yaaba mararka qaar dhegeystayaasha in heesaha waa sababaha marka fanaaniinta ay noqotaba inaan la hadlo aan heesaha u xusuusiyo oo heestaan ku luuqeeyo waxaa laga yaaba dhegeystayaasha markaad heesta magaceeda sheegto iyo marka aad qac ka siisay inay markiiba lakala garan ogyahay marka qac maad ka siisay cabdicasiis wehey waaqlaanu baxayo cidlaan weehaabayaayo cidlaan weehaabayaayo markii aan ku waaye inagu keeni mayne laakiin rabbi ha u naxariistee bal codkiisa macaan fanaanka cumar dhuule heestaasi aanu wada dhegaysanno
wahay waaqlaanu baxayo cidlaan wehaabaya wahay waaqlaanu baxayo cidlaan wehaabaya cidlaan weehaabayaayo markii aan ku waay waashe cidlaan weehaabayaayo markii aan ku waay waashe hadmaynu isweheshan doonaa wahay waaqlaanu baxayo cidlaan weahaabaya waaniga wakinaye sidaage u bahday waray sidaage hadmaynu isweesha na u bahday waray sidaage hadmaynu isweesha hooy hooy wahay waaqlaanu baxayo adlaan wayahaadaya waxyaha iyad jacaylku waabto wadnahad waraaniigaaga taagte waxyaha iyad jacaylku waabto wadnahad waraaniigaaga taagte wadnahad waran igaaga taagto warkayga caruurtu werise wadnahad waran igaaga taagto warkayga caruurtu werise warkayga Ashay, caruurtu labadeenu kolley dee waan usoo joognay raadiyo muqdisho marka keydkii cajaladaha lagu jiray oo heesihii keydka laga soo xulayay raadiyahana markaasi heestii la ciyaarayo la saarayo hees walba waxay ku jirtay een, khaanadii yarayd ama boxkii yaraa ee ku jiray waxaa ku qornaa heesta magaceedii qofka ku luuqeynaya qofkii laxanka lahaa iyo qofkii heesta mataqaanaa iyo weliba iyo farsamayaqaankii farsameyaqaankii duubay ee record gareeyay duubay. marka iminka waxaan ku keenay heestan cumar dhuule uu noogu luuqeeyey hadmaynu isweheshan doonaa dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay magac kale u garanayaan hees walba inta badan inta badan sida aan ka warhayo heesaha inta badan kuwa horta kaydka raadiyo muqdisho yaala iyo kan radio hargeysa kuwaasun baa la raacaa sababtuna waxay tahay fanaankii lahaa ee ereyada sameeyey iyo mulxamiistihii iyo intii tumaysoo dhan magacyo ay wada ogyihiin oo ay isla soo garteen ayaa lagu qori jiray marka magacyo hirgalo oo iyadoo heestaasi ay ku magacaabantaa jira oo ninkii ama fanaankii ama abwaankii sameeyey uula baxay laakiin markan dambe websaadadii lasoo geliyey oo heesihii banaanka usoo baxeen ee Magaca shabakadahan la helay qof walba qof waliba magaca uu kusoo xasuusan karo ula qof walba baxaa laxanka markaas heestuu ku xasuusto qof inta isuu ula ku lug baxaa ayuu ku ba- baxaa absolute marka sidaasaa keentay inaguna- inaguna ku magacowna hadmaynu isweheshan doonaa waxaa dhici karta inay magac kala leedahay waa sax that's halka hadalka u socday ba halkaas ayaad waxaa dhici karta heestaas inay magac kale leedahay waagaag casho een, ah, waxaan kasii gudbaynaa heestaasi laba heesood baa inoo dhiman laakiin heesaha labada heesood intaana soo qaban bal mid ka mida warqadaha ad haysid waxaana hayaa warqad dheer waxaana soo qoray dhegayste sida aan filayo barnaamijkan si joogtaa ugu xiran markay ugu yar tahay toddobaad walba hal waraaq buu dhegaystahani soo tuuraa marka waxaan mararka qaar isweydiiyaa talow ma waraaqo hor yaa lasoo celceliyaa magacyada qaarna way soo noqnoqdaan mise degaankaasaa shidan oo caruurta ku dhashaan oo arooskii ka dhacaa oo meheradii ay ka dhacaan marka waxaana dhici karta dhegeystahaasi inuu howl badan geliyo inuu warqadahaasi noo soo diro internetu mataqaanaa ama lacag ka bixiyo ama meel internet kafeeya tago xaafadaha uu kasoo ururiyo dee howl ama mar- aad ama mararka qaar ee dhici karta laleeyahay war hebel adigaa yaqaana idaacaddii Adigaa noogu yaqaan.
dira noogu dira absolutely marka waa waa inuu- haataa markuu dirayana isagana bartanku iska soo dhigaa waa taa waa taa malaan akhriyo dhegeystahaasi markuu ismaqluu garan doona magaciisa hadda ma sheegin okay waxaa la yiri dhambaalkan arooska iyo aroosadda boqorka iyo boqoradda farta iyo faraatiga waaba lagu soo bilaababa usha iyo diirkeeda waa lamaanaha iscalfaday waxay yidhaahdeen waa aniso ibraahim macalin cabdiraxmaan iyo shaygeeda ibraahim liibaan abshir oo arooskoodu ka dhacay xerada qaxootiga dhagaxley sideed iyo labaatankii bishii november ee sanadka laba kun sagaal iyo tobanka ducada waa v o a voice of america baa layidhi waata intaas waa lasoo hormariyey marka xiga baa layidhi dadka dirayana waxay kala yihiin tahaniyadan hooyo khadiijo maxamed nimco xasan daahir raxmo xasan daahir xaawo xasan daahir xamse liibaan abshir faadimo liibaan abshir xareedo liibaan abshir nunaay liibaan abshir iyo iyo cabdi macalin isaaq oo la isku dhejiyey iyo aadan isaaq cali iyo xabiibo ibraahim fardowse ibraahim faadimo ibraahim fartuun ibraahim cabdulqaadir ibraahim maxamed ibraahim iyo yaasiin ibraahim waa lagu jiraa sidoo kale waxaa ugu dambeeya saddex qof baa ku jirtaan dhammaystiro waa salmo maxamed cabdulaahi iyo hooyo khadiijo xasan iyo cabdifataax ibraahim nuur waxa uu joogaa maraykanka ducada waa dhankiina baa lihi waa taarooskaasi ka dhacay xerada qaxootiga ee dhagaxley sideed iyo labaatankii november waxaan u rajaynaynaa lamaanahaasi in ilaahay uu ka dhigo kuwa isku waara isku liibaana ubad khayr qabana rabbi uu kala siiyo aamiin aamiin baan aniguna caashi u raacinaya aniguna warqad dad badan ay ku qoran yihiin ayaa gacanteyda ku soo dhacday waxaa soo diray cabdulaahi jaamac ogle bulshaawiba uu la magac baxay wuxuu joogaa buu yidhi degmada dhoqoshe ee gobolka togdheer wuxuu leeyahay hambaliyo wacan oo mehera waxaa diraya sacad maxamed iyo ciid qaasim iyo ibraahim farax iyo jaamac food baa layidhi iyo cabdiraxiin axmed iyo bashiir cabdi iyo xasan xuseen iyo caasho ayaalne iyo falastiin axmed iyo hani soomaali baa layidhi iyo hay taragsan xuseen iyo aamine ifraax iyo nimcaan jaamac iyo cabdilaahi xaabsade iyo maxamed debed iyo xariir maxam- muxumed iyo cabdi shakuur baa layidhi iyo jaamac yuusuf iyo khadar good iyo faarax maxamed iyo mahad hubeeye iyo cabdi cali iyo cabdi qani dheereeye iyo ugu dambeyn axmed cabdi kaahin dhammaantood dadkan oo isku duuban waxay hambaliyo meherar oo wacan hawada u marinayaan weriye maxamed mooto gabalaax ayaa layidhi iyo farxiyo cawil axmed oo meherkeedu ka dhacay afar iyo tobankii bishii nofembar magaalada burco gaar ahaan hotel mansuur ducaduna waa xaggiina saaxiibayaal casho waa tahay arooska wuxuu ka dhacay hotel mansuur ee magaalada burcamiya sidaas waxaan u rajaynaynaa arooskaasi in ilaahay uu ka dhigo midkii lagu liibaano owlaad khayr qabtana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanana dhegeystayaasha waxaa laga yaaba marar badan inay isweydiiyeen cabdicasiis horta wiil iyo caano gabar iyo caano maxaa loola jeedaa
dad weliba soomaalidu wiil iyo caano iyo gabadh iyo caano wiilkay soo hormariyaan dadka qaarkood gabdha gabadhana ma soo hormariyaan marka wiil iyo caano waxaa looga xitaa jeeda xit- xitaa haddii la isbartaa
wiil iyo caano uun waxaa looga jeeda caashay sidaan fahmayo caanihii waa wax wanaagsan waa wax naxariisa waa wax barwaaqo marka iyo nabad iyo wax nabada marka wax caano uun ku wiil ilaahay mataqaana barwaaqadaas iyo caanahaas iyo naxariistaasi uu dhex dhigay unbaa laga wadaa marka waa Marka, ubad iyo naxariis waa ubad iyo naxariis unbay hadalku gunt- guntu halkaasay noqonaysaa waa tahay bal heesta afraad ee barnaamijka dhinacaaga adiga mar kale adiga uu inoo soo qabo maadaama ah, arooskii ka dhacay een, burco aan idhahda meherkii ka dhacay burco caashiq meeshaas uu ka muuqday bal wax caashiq u eg inoo soo qabo abaadirow soo ururi caashaq sooba ururiya mar haddii la ismehersaday oo la aqal galay maxaa haray waa hagaag waa in fanaanka- nabad iyo caashaq iyo lagu wada noolaadaa nolol iyo naxariis fanaanka waa xasan aadan samatar xasanow aadan xisana weydin xasanow aadan okay
ololreenka shaqa igu helay adduunyii bulashada kalgaalkii urnibiiriga galay anqabaxa tallaabada anigoo ni jaalhay nabta orodka raacdada waxay aamin igu tiri soo aragtideedii indhuu dooni maaya nabta orodka raacdada waxay aamin igu tidhi soo aragtideedii indhuu dooni maaya anasow ugubka igama qaneegi maayo eh. anasow ugubka igama qaneegi maayo eh. unugii saqaadka sheekhii alkumayo abaadiro soo ururi caashaqa uuha uuha uuha unugii saqaadka sheekhii alkumayo abaadiro soo ururi caashaqa uuha uuha uuha in dheergarad waxaa jira tala luga aaye waa oday ka sheekeye abtaqa gunteediyo aflibaax jacaylganay waana urtataali indheergarad waxaa jira talaluuga ay waa oday ka sheekee abataqa gunteediyo aflibaax jacaylganay waana urtataali ududkii ilduufe eedeeyey nabi saleeban soma odhan ilaalan ku maqnaa ayaaman ududkii ilduufe eedeeyey nabi saleeban soma odhan ilaalan ku maqnaa ayaaman amaanada maqan eegi maayo ana sow amaanada maqan eegi maayo baadidii ayaan maqan sheekhii loo irkanayo abaadiro soo uruuri caashaqa uuha uuha uuha baadidii madargaiyo codkiisa macaan oo damaystiri galabta heesuhu waa tob waa fanaaniintii waa beryon kala harin midba midka kale aanu ka dhicin waa hagaag waxaan ka baqayaa een, marka masraxyada fanaaniinta ay soo istaagaan oo hees qurux badan ay qaadaan oo dhegaystayaasha iyo dadka masraxaas jooga tooska ay u daawanayaan marka heesta ay la dhacaan biis biis biis iyo ku celi ku celi ku celi mar kalena marka hadda waxaan ka baqayaa in la yidhahdo cabdicasiis mar kale ku soo noqo Way, kuma- mar kale ku soo noqo kuma noqon- kursiga xitaa hadduu ibraahim soo noqdo way caashi k- kuma noqon karo booska ibraahim ma buuxin kara saaxiibkay maadaama isagu iga waayo aragsanaya weliba dee fanka dhinaciisana aanan ka maraynba dhinacaas oo aad ah, khabiir ugu yahay Eh, laakiin biis taas waxaan ku keenay fanaaniintii hore biis baa la odhan jiray laakiin iminka nimanka c d ga la ordaya biis haddii la yidhaahdo xabadii qorayba xitaa mataqaana codkii lagu soo bixin lahaa ay fanaaniinta qaarkood ku adag tahay ayne fa- fanaankii waxbaa laga duubaa makiinad baa lagu duubaa markaasaa waa la edhidgarayaa filter baa badan.
la geliyaa howl badan baa la geliyaa dadkii fanaaniinteenii horena waad ogeyd markay microfonka soo hor istaagaan siday odhan jireen xitaa musiga uma baahnaba mararka qaar oh my god caashay waaye waayey ahayd waa hagaag warqadda dhinacayga u dambaysa caashay haddaba heesta inoogu dambaysa intaanad soo qaban waxa ay ka timid dadka ugu horeeya alfanaan saalax qaasim naaji Allah, saalax qaasim waan salaamaya fanaankeenii soomaaliyeed weliba heesihiisii eh, waxaan filaya caashay inaad xasuusanaysid iyo dr xasan maxamed duusos baa layidhi macow xuseen xasan iyo cumar raage boqore iyo hooyo ubax geese iyo abaayo naciim cabdulaahi iyo nadiif xuseen iyo aabe cadde barakow ciise maxamed yaqow canab xasan maxamed hooyo yaasmiin abuukar cali dhammaan waxay hambaliyay bogaadin hawada u marinayaan saabiriin cabdulaahi iyo xasan axmed oo toddobaadkan ku aqalgalay magaalada esculustuna waa siday u dhigan tahay dalka sweden ayay jo- ayay magaaladaas ku taallaa markaa saabiriin iyo xasan axmed waxaanu leenahay guurkiinu ha noqdo kii aad isku waartaan ubad khayr qabana eebbe uu idinku siiyo aamiin waraaqihii aan hayey waa horaan ka laacay malaha taasaad haysid baad ugu- ugu dambeysay waraaqaha dhegeystayaasha ee toddobaadkanna soo gaaray bal heesta ugu dambaysa barnaamijka dhegeystayaasha aan uga tegaynan cabdicasiis Een, caasho liiska heesahan soo qaadanay maanta anigu ma wada odhan karo een, cabdicasiis baa lagu riixaya laakiin waxaan u malaynaya adna lug baad ku leedahay fanaaniintii hoballada waa beri baan maanta ku badinay saa- maaragtay een, oo aan u- oo aan u kala hadhin fanaanada ugu dambaysa mid ka mida fanaaniinta uh, weliba hoballada waa beri iyaguna iyaduna qiimo gaara ku leh waa khadra daahir cige hees ay ku luuqayso heestu waa heestii isha sacabka mari ubax baan sidaa kula soorde madiga aqbali eesha isha sacabka mari codkaasi macaane fanaanadaasi khadra daahir cige oo aan salaamayno magaalada hargeysa ku nool ayaan dabcan caashay barnaamijka aan maanta kaala qayb galay anigoo saaxiibkay ibraahim booskiisii fadhiya ayaan dhegaystayaasha uga tegaynaa intaan mar kale kulmayno haddii alla idmo waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad gelyo
dadka ururayo isu tegay dhammaan ma ogan karaan
xaaladaygu gaya dhibta mawdicin naftan nafta naftan naftan ku ogole naftan nafta naftan naftan ku ogole ku abaajide ku abaydinka ku abaajide ku abaydinka Ushamaadu qaban, ushamaadu qaban, ushamaadu qaban, ushamaadu qaban, ushamaadu qaban, usha, ushamaadu qaban. ifafaalayo saad aragtide sida awliyaan u darasiyaan ifafaalayo saad aragtide sida uliyaan udarasiyaan wayhaa ilaa biyale wayhaa ilaa biyale u agmeerayo nagay u agmeerayo nagay kartooda iyada laytoodiba xasuusiyo qoon abti koo baxshee kartooda iyada laytoodiba xasuusiyo qoon abti koo baxshee ikudhicililmadu dhirawarsateesha sacabka mari ikudhicililmadu dhirawarsateesha sacabka mari eedad kalgacalada igu ubaya dhibta mowbixin eedad kalgacalada igu ubaya dhibta mowbixin naftan naftan naftan naftan ku ogo usha usha maada